duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur
duqa muqdisho iyo saraakiil kor meertay isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed oo dib u dhis lagu sameeyey
madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oo ka hadlay dagaalka laascaanood iyo sidoo kale magacaabista cabdikariin xuseen guuleed
maamulka gobolka banaadir iyo taliska ciidanka booliska oo yeeshay kulan looga hadlayay ammaanka gobolka banaadir
bulshada ku nool magaalada garoowe oo soo dhoweysay wadooyin muhiim ah oo dhowaan laga hirgeliyey magaaladaasi
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid noqonaya odinga oo hakiyey dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha kasoo horjeeday william ruuto
iyo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoona iminkan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkuna wuxuu idinkaga imaanayaa radio dalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho iyadoo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha afraad sanada labada kun labaatan iyo saddexda
aynu ka bilownay gudoomiyaha gobolka banaadir iyo saraakiil ciidan ayaa waxa ay kormeereen qeybo ka mid ah isbitaalka xoogga dalka oo dib u habeyn lagu sameeyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali oo weheliyo taliyo ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye cabaas amiin cali iyo sidoo kale guddiga bankiyada soomaaliyeed ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen qeybta salaada isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed oo dib u dhis lagu sameeyey taasi oo ay maalgeliyeen guddiga bangiyada soomaaliyeed dib u dhiskaana ayaa yimid kadib markii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu codsaday in guddiga bankiyada soomaaliyeed in ay gacan ka geystaan dib u dhiska cisbitaalka xoogga dalka waxauna duqa waa duqa muqdisho uu kaga mahad celiyey guddigana ka jawaabista codsigii horey ay u gudbiyeen kaasi oo ahay in cisbitaalka xoogga dalka la dayactiro
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay dagaalka laascaanood ka soconaya isagoo sheegay inay wadahadal diyaar u yihiin dhanka kalena waxa uu ka hadlay magacaabista cabdikariin xuseen guuleed
arinta dhibaatada ka jirta laascaanood culimada waaladoodii halkan ka hadashay waa guddoon culimadoodanna waa guddoon cid walba lama doonaysana waa guddoon anigu iyo dowladda iyo shacabka somalilanba dhammaantood waxay ka midaysnaayeen ilaa iminkana ay ka midaysan yihiin arrintaa in xabadda la joojiyo oo nabada ku dhammeeyo mar walbana taasaan u taaganahay haddana arrintii way sii cusbaanaysaa oo dagaalku wuu sii dheeraanaya dowladda somalilan iyo shacbigeeda iyo dowladdeeda iyo ciidankeeda weerarna weeraraya oo isdaafacayaan mooyaane marna dagaalkaa iyagu manay gelin una diyaar maaha inay dad islaama oo somalilaana oo dadkoodiia ay weeraraan haddaba waxa taallaa haddii ay somalilan iyo dowladda shicba ay nabad u diyaar yihiin ana aan odaygu ahay nabadii baan u diyaarnahe ciddii nabada ka wada hadlaysa ee arrintaa dhinaca kale ee isku duubu faraha badan ee ku jira haddii ciid caawa nabaddaa qaxiri karayso xaggaasi oy xabaddan xaggooda ku jooji karayso xaggayga xabadana mar kasta inaliforma soo weerarmay way taagantoo ma weeraro iminkana diyaaru baan u nahayoo dee qur-aankaaba sheegay in islaamku wixiisa sulx ku dhammaystoo taasaan ku taagana marka xaggayga ha naga waaranina nabad iyo sulx iyo dulqaad intaba diyaar baan u nahay bal wixii ciddii kale ee arrintaa idinla qaadanaysaa doona anagu diyaar baanu idinnahay taarigaasaan ka eg arrintan waa sacaarood dadka weerarka ku soo jira laba qodob baan ka odhanaya lascaarood in badan iyadoo wasiirihii xukuumadda joogto dagaal noocyo badan lalayaana la yimid waxaa yimid culimo ama odayaal yiri annagu somaliland ma rabnaa midnibaan rabnaa oo dowladda federaalka ee xasan sheekh waa annaga noo madaxa calanka buruga aana noo calana waaba ra'yi kamaanaan hortegin labaanaan dagaalamin maanaan aflagaadeen waayo madax dhaqameedkii iyo shacbigii oo ceelasna wada socda oo dadkiiiyo waayahaye balwadahadala laisku dayna un baanu fadhigay dibun baan uu guraynayna dibun baan uu guraynayna ilaa magaadi ka baxnay waxay isweydiin le waan isweydiinayaa haddii ay midnimada soomaaliyeed iyagu ogol yihiin dadka dagaalka wada madaxa dhaqameed sheekh xuqaal siyaasiyiin noocii doona waha aadeen hadday midnimadii soomaaliya ee federaalka ahaa ee xamar ay ogol yihiin oy somalilan guritaanka ay diidan yihiin arrintaa dee iyaga waa looga sarreeya hadday dowladda federaalka ah sidaa uga wakilyihiin oo ogol yihiin waxaa jiray wada hadallo u dhaxeeya somalilan iyo soomaaliya oo caalamiya oo soo taxnaa soo may ahayn inay dhinacaad nagala hadlaan siyaasiga ahoo aanay magaalada naga dumin dad kale inaga layn dhibaatada inoo geysan waayo mar hadday federaalkaan ogollahay wadahadal baa ka socda dee federaalku wuu farabaday waa dad badan dowlad bay leeyihiin somalilandna waa dal kale halkaa waxay u eg tahay dee halkaasaan isuga gaarahoo dee shalay waa tii la magacaabay ergeyga arrintaa shirarka ou qabanqaabinay dowladda federaalka ah arrintaana anagu waxaan oranaa arrin tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday ninkaan loo magacaabayna waa nin aqoon badan una siyaasad dabanka oo annagu ka waa soo dhaweynaynaa in wada hadallada loo wada hadlo soomaaliya iyo somalilan taasi waa mid ta labaad dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee xasan cabdixeen waa leeyahay marba haddaynu soddon sano kala maqannahay oo dastuurkeenu kala duwan yahay
codkaasina waxa u dambeeyey waxauu ahaay madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi oo ka hadlayay arinta ku aadan magacaabista dhowaan la magacaabay amase loo magacaabay ergeyga arrimaha somalilan iyo soomaaliya cabdikariim xuseen guuleed oo magacaabay madaxweynaha soomaaliya ayuu ka hadlayay markaana haddii aynu fiirino maamulka gobolka banaadir iyo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxaa yeesheen kulan gaar ah oo looga hadlayay ammaanka gobolka banaadir kulankan oo ahaayey mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qaybgalay guddoomiyaasha degmooyinka gobolkani banaadir iyadoo looga arrinsaday sidii loo sugi lahay ammaanka guud ee caasimadda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed waa maxamed axmed maxamed diiriye yabo ayaa ka hadlaya arrimahaas bismillahi raxmaan raxiim halkan aan taagannahay waa xarunta qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxaa caawa ka dhacay shir ay iskugu yimaadeen degmooyinka gobolka banaadir dhammaantood oo ka koobnaa maamuladii degmooyinka iyo booliiska iyo qeybaha booliiska waxaa shir guddoominaya shirka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaa kaloo goobjoog ka ahaa taliyaha qeybta guud iyo ku-xigeenadiisa waxaa looga hadlayay magaalada muqdisho iyo amnigeeda waxaa kaloo looga hadlayay sidii maaragtay ay isku bara lahaayeen maadaama booliiska maalmihii lasoo dhaafay taliyaha booliiska gobolka taliyaha booliiska soomaaliyeed uu magacaabay taliyaal saldhig oo badan oo in badan oo ka mida degmooyinka saldhigyadii ku yaalla taliyaashii horay uga tali jiray la bedelay iyo qeybaha intaba isbeddel lagu sameeyey ayaa si guud degmooyinka iyo qeybaha maaragtay ama saldhigyada la bedelay ayaa caawa eh, kulankoodii koowaad oo guddoomiyaha gobolka uu shir guddoominayo ayay halkan ku yeesheen eh, si ay isku bartaan eh, shaqooyinkii iyo sidii horey eh, kuwii hore iyo iyagu u wada shaqey jireen si ka bedelan loo loo wada shaqeeyo oo shaqooyinka horyaalla loo dardargeliyaa eh, isbarasho guud iyo guud ahaan maaragtay shaqooyinkii in maaragtay laga ballamo oo eh, awaamirna la isfaro eh, shaqooyinkii maaragtay sidii loo shaqey lahaana la kala qaato ayuu inta badan ku saabsanaa waxaa maaragtay uu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan oo wax badan maaragtay eh, laysla faaqiday wax badan la isdhaafsaday wax badan maaragtay si shafaafiya ama si furan loo wada hadlay oo looga wada hadlay magaaladan iyo amnigeeda iyo sidii loogu wada shaqey lahaa si wada jirana maaragtay eh, eh, degmooyinka iyo maaragtay u wada shaqey lahaayeen saldhigyada u wada shaqey lahaayeen iyo qeybaha cusub oo hadda la magacaabo marka kulanka eh, xooggiisu intaasu ku saabsanaa eh, sidaad ogtihiin een, maalmihii u dambeeyday magaalada eh, muqdisho aad iyo aada maaragta ammaankeeda usoo hagaagaya ilaah baa mahadle eh, waqti badan iyo juhdi badanna waa lagu bixiyey waxaan rabaa inaan halkan ka ammaano eh, ciidamada amniga ee ee gobolka banaadir eh, nabad sugidda iyo maaragtay eh, booliiska intaba aad iyo aadaan u ammaanaya iyo degmooyinka sida maaragta ay u wada shaqeeyeen ama u wada falgaleen aad iyo aadaan u ammaanaya waxaan halkan maaragta guddoomiyaha gobolka banaadir uu madaxdii halkan iskugu timid maadaama odageenni uu ahaa waxaan maaragtay uu amray ama maaragtay eh, uu la wadaagay madaxdii kala duwaneedoo halkan isugu timid in shaqadu meesha ay joogta laga sii xoojiyo waxyaalaha maaragtay si gooniya maaragtay loo saaray xoogga oo la kor istaagay waxaa ka mid ahaa eh, khawaarijta in maaragtay aad iyo aad loola dagaalo dagaalkeedana maaragta la xoojiyo een, la- iyadoo la iskaashanayana xoog badan la saara sidii maaragtay eh, awalba dee dagaalkoodu waa socday laakiin in lasii xoojiyo waxaa kaloo ka mid ahaa mukhaadaraadka eh, magaalada eh, ku soo badanaya laakiin maalmihii u dambeeyday dagaalka xooggala lagu qaaday in iyadana lasii xoojiyo weliba maaragtay eh, wuxuu duqa magaalada muqdisho ballan qaaday eh, goobaha maaragtay lagu sameeyo iyo kuwa la- lagu isticmaalo intaba in eh, haddii degmooyinka oo iswata oo qaybtii iyo saldhiggii iyo eh, degmadii intaba ah meeshii maaragta lagu soo sheego sidii hadda eh, meelihii waaweynaa oo lagu samey jiro hameen dhoweed balcad iyo eh, degmada heliwaa inta u dhaxayda aan ugu tagnay meelaha noocaas oo kale ah eh, degmooyinka soo sheega in maaragta abaalmarino gooniya la sii doono hadduu ilaahay yidhaahdo Eh, sidoo kalena maaragtay shaqo kasta oo la qabto oo ku saabsan amniga magaalada muqdisho in iyadana maaragtay eh, qaybtaas maaragtay ka howlgashay tixgelin gooniya la sii doono la abaal mari doono maaragtay shaqooyinkana la isku dhiirogeli doono marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ilaahay subxaanahu watacaala maalmaha soonka ka dhimanna uu si wanaagsan noogu dhammay doono Eh, madaxda maaragta halkan isugu timidna sidii maaragta loo kala qaata awaamirtaas iyo shaqadaas sidii loo kala qaatana inay iyaga laftirkooda u fuli doonaan
kaasi wuxuu ahaa maxamed axmed maxamed diiri iyabo oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir markan haddii aynu fiirino qeybo kamid a wadooyinka magaalada garowe oo aada muhiim u ah isku socodka dadka iyo ganacsiga ayaa hadda waxa ay ka jirta xaalad mugdi iyo cabsi ah dadkuna aysan dhaafi karin amaba aysan mari karin xiliyada habeenkii cabdicasiis ciise siciid ayaa warbixinta warkan garowe inooga soo diray caasimadda puntland ee garowe waa magaalo soomaaliyeed taas oo leh jidadka ugu waaweyn ee magaala yeelato waxaa si weyn naga socda mashaariicda horumarinta g b l g-ga waxaana hadda socda dhismayaasha wadooyin casriya balse xaafadda halgan ee garowe waxay xaafadaha kale kaga duwan tahay laamiga marax malaxa layr
halkan waxaa iiga furan meherad cuntaan ku karin jiray intii aan rabadaanka ahayn, laakiin hadda rabadaan way cunto dadku habeenkii waa baqaan meeshaan aalaaba dadku ma yimaadaan ama dadku inta badan madow u badan tahay wixii loo gaaro saddex saac ama laba saac hadda anagu laba saac wixii ka dambeeyo ee inta badan waa xirraa waxaan u xirnaana waxa weeye waa ee, waa waxaa leer la-aanta weeye macnaha layrka kaas maarata ka muuqda koonaha shisho maarata layr layr ka muuqda ya iyo layrka macnaha qaybtan hadda soo gaari waaye koleyba macnaha dee anuma anuma garanayn kowdhe halkani waa waddada jidka soddonka halkaas dadka ku nool ay sheegayaan inay cabasho ka muujinayaan leyrla'aanta ka jira waddadan taas oo ganacsatada ku nool xaafadan ay sheegeen inay xidhaan xilli hore si sababo la xidhiidha amni darro sidoo kale dadka halkan ku lugeeya waxa ay sheegeen in ayaga laftigooda ay soo wajahdo amni darro magaca waxaa la yidhahdaa cabdinaasir maxamuud maxamed hay galaasna waa laygu naynaasaa oday waxaan ahay ku nool magaalada garoowe waxaan ahay oday darawal ah Ee, ku- layrku wuxuu ku kooban yahay in kooban intii hore tele- ee, leemiga qaybtii hore oo hore qaybtii dambe cusub male leyr waatana waa mugdi waxaa jira ee, dhaqanxumo magaalada ku soo korto gaar ahaan xaafadayda habeenadeen markii la afuro kabacdi mahradihii waxaa baabi'iyey ciyaal meel ka yimaadaan ciyaal weero ah hadad aan la kulmi waa midaan ka hadlayaba dee aniga waa dhexdaas habeen habeenada ka mid ah anigoo laamigan xilwega yugiisa lugeynaya baan waxaan la kulmay waxaa loo yaqaano dhallinyaro badan oo waxaa loo yaqaano olo iyo tooreeyo wadata marka amni darri waa jirtaa magaalada dhan waa ka jirtaa weliba xaafadan waxaa loo yaqaano xaafad hadda la aasaasay weye inta badanna waxaa loo yaqaano amni bay ahaan jirtay laakiin habeenadan dambe waxaa la arkaya waxaa loo yaqaano dhallinyaro hubaysan dhallinyaro wada wadata dhallinyaro tooreeyo wadata oo ku soo badanaya oo gabdhihii waddooyinka u gelaya dhallinyaradii waddooyinka u furiya inta badan waxaa loo yaqaana laamigan ma lahan waxaa loo yaqaano koronto dhallinyaraduna waxaa dhacda inta badan habeenkii inay hawagaas ka qaado oo waxaa loo yaqaana ay kuluga baxsato marka waxaa jirta dhallinyaro ka faa'iidaysanaysa oo waddadii waxaa loo yaqaana dhallinyaradii u gelaysa tooriyo ku qabanaysa ulala dhacaya oo moobiladii ka qaadaya
codkaasina waxay u dambeeyeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada garowe oo cabasho ka muujinaya wadooyinka qaarkood oo haatan leeyahay waa een amase xilliyada habeenkii ah ay shacabku cabasho aada weyn ka qabaan iftiin la-aan darteed marka halka warkaas aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana qodobada ka baxsan soomaalida dowladda dalka turkiga iyo sidoo kale waa turkiga ayaa haatan waxa ay diidan tahay in ay ay dalka ay mase sweden ay ku biirto nato muddo dheer dalalka finland iyo sweden siyaasadoodu waxay ahayd in aanay ku biirin xulufa military hase yeeshee siyaasadaasi ayaa isbedeshay bishii may ee laba kun labaiyo labaatan labada dal ayaa xilligaasi waxa ay codsi u gudbiyeen xulafada nato si ay xubin uga noqdaan go-aankooda ayaana ka dhashay duulaankii ruushka uu ku qaaday dalka ukraine finland waxa ay ku guuleysatay dalabkeedii laakiin weli sweden albaabka ilaa iyo haatan lagama furin oo waa oo loo diidan yahay waxaana diidan dalka turkiga oo xubinka ah een, dalkaasi een, ah, waa ururga- waa ururka nato gudahaan dhegeystayaal warkii duhureed kala socoteen raadiyo dalsa waa naga intaa ciddii wararkaygu seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel